إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad shacab ah ayaa ku dhintay madaafiic culus oo mar kale la isku dhaafsaday furinta gooja cadde howlgal lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo xalay weerar lagu qaaday fariisin ay askarta kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan jubbada hoose askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada beledweyne tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa dil habeenkii xalay magaalada cadaadir loogu geystay nin ganacsada ah kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey muuqaal caddeen u ah weerar dhowaan cagta lagu mariyey isbaaro taalay gobolka gado laba nin oo dhaawac ah ayaa la dhigay isbitaal ku yaala nf d kadib markii ay waxyeelooyin kala duwan kala kulmeen xaasaskooda gaari ay wateen ciidamada shisheeye ayaa magaalada muqdisho ku jiray gaariyar uu watay qof shacab ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inuu shakhsiyaad qaraabadiisa ah u xiray keenidda maandooriyaha qaadka mid ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey musuq maasuq iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay uu musuq ku dhex baahayay dowladda dhexdeeda الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dad shacab ah ayaa ku dhintay madaafiic culus oo mar kale la isku dhaafsaday furinta gooja cadde laascaanood dad shacab ah ayaa waxay ku dhinteen madaafiic culus oo mar kale la isku dhaafsaday furinta gooja cadde aroornimadii hore ee saakay madaafiic culus ayaa la isku dhaafsaday aaga gooja cadde ee duleedka magaalada laascaanood goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa a c c ay rasaas iyo hub culus isdhaafsadeen ugu yaraan afar ruux uu ku jiro nabadooncaan ka ahaa deegaanka ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen madaafiicdan aagga ayaa waxaa muddo dhowr bilood ah isku horfadhiya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa s c c waxaana marar badan dagaalo dhex maray labada dhinac ku dhintay dad rayid ah markaana koonfurta soomaaliya howlgal lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho iyadoona xalay weerar lagu qaaday fariisin ay askarta kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan jubbada hoose warkaasi war kale oo la xiriira askar dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada beledweyne waxaa faahfaahinaya mahad cubeyd waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka dhacay howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaafadda xoosh ee magaalada muqdisho waxay ku dileen sarkaal labo xidigle ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sarkaalkan ayaa lagu magacaabi jiray muxiyidiin xalane waxaana uu ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalka ee degan xerada bangala oo ku taala degmada dayniile ragga dilka geestay ayaa goobta uga dhaqaaqay si nabad ah waxaana muddo halkaasi yiilay meydka sarkaalka kaasoo ay markii dambe goobta ka qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka dhanka kale jubbooyinka haddii aan eegno ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole ee dhaca duleedka magaalada kismaayo hiiraanna haddii aan eegno ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar xoogan ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku taalla duleedka magaalada beledweyne dagaalkaas waxaa lagu dilay hal askari halka tiro kalena lagu dhaawacay howlgallada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si isdabajoog ah uga socdaa meelaha ay dalka ka joogaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka jasaaka allahu khayran tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa dil habeenkii xalay magaalada cadaado loogu geystay nin ganacsada ah zakariya cumar ayaa faahfaahinaya falkan dilka ah ayaa yimid kadib muran iyo gacanka hadal soo kala dhexgalay labada nin oo ganacsatada magaalada cadaada ka mid ah sida uu sheegayo mid ka mid ah biliiska magaalada iyadoona ugu dambeyntii uu sababay in halkaasi uu ku geeriyoodo ganacsadihii la dilay marka laga yimaado in maamulka halkaasi ka dhisan uu sheegay in uu wado dabagal ku aadan falkan dilka ah iyo sida uu u dhacay waa mahadsantahay waa shil yaroo galabta dhacay oo nin lagu dilay nin magacaado dhammaantii nin ganacsada u ahay nin kala ganacsada dagaaleen dagaal gacankaada oo ahaa feera wixii ka dambeeyena waxaa sababtay in dhimasho timaado waxa lagu magacaabaa shagal shagal ay taarab waxaa la hadda anaa baaritaanka ku jirnaa sida hore dhaca waxaa nagu soo gaaray in nimankaasu gacanka hadal iyo muran dhex maray isma feereen waa isla magaalada gudaheeda meesha galabta dhimashada ka dhacay laftirkeeda uu ka dhacay murankaas iyo gacanka hadalkaas kabacdina waxay sababtay arrintan ninkii ninka midin waxnaaho falkan uu kabacdi dhaco deegaanada ay ku sugan yihiin maamulada uu shisheeyaha dhisay ayaa waxaa ka dhaca dilka dhaca kufsiga kuwaas oo ay geysanayaan ciidamada shisheeye kalkaalka ah iyadoona muslimiinta ku dhaqan deegaanadaasi uusan u badbaadin cirdigooda iyo sharafkooda kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey muuqaal caddeen u ah weerar dhowaan cagta lagu mariyey isbaaru taalay gobolka gado warbixinta filimka waxaa inoo haya mahad cubeyda
kanaalka wararka alkataayib ayaa maanta baahiyey muuqaal soo bandhigaya xaqiiqda weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland weerarka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo geedweyne oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jira degmada doolow ee wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa lagu dilay ugu yaraan labo askari oo uu ku jiro taliyihii sirdoonka deegaanka sida muuqaalka laga arki karo عن هموم سامية جنة الفردوس من رب العباد جنة الفردوس من رب العباد ذكروهم مجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد يا أسود الدين صيحوا بالنفير اصدعوا بالحق قوموا بالزئير
filimka waxaa ka soo muuqanaya guddoomiyaha deegaanka geedweyne yuusuf dirir cabdi oo sheegaya inay iska difaaceen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab meeshana ka saaraya khasaaraha
abbaarihii xalayto shan saac iyo adigii rubi ayay soo weerareen degmada geedweyne marka waa iska caabidnay iska caabin kulul bay kala kulmeen adiga waxay soo weerareen degmada saldhigeedii oo ciidanku uu difaac uga jiray marka meeshaas waa la iskaga caabiyey
muuqaalka waxaa lagu soo bandhigay labo gaari oo ciidanka maamulka jubbaland looga furtay weerarkii geedweyne hub iyo agabyo kale dowladda federaalka iyo warbaahinteeda ayaa dagaalada ka sheega warar afka uun ku kooban halka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay warbaahinteeda caddaymo soo raaciso
مجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد
laba nin oo dhaawac ah ayaa la dhigay isbitaal ku yaala n f d kadib markii ay waxyeelooyin kala duwan kala kulmeen xaasaskooda haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya isbitaal ku yaala deegaanka balambala ee hoostaga magaalada gaarisa ee ku jira gumaysiga kenya ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay la dhigay laba nin kuwaas oo ay dhibaateeyeen haweenkii u dhexayay raggan ayaa la sheegay inay dhowaan guursadeen gabdho si qasaba loogu daray taas oo la aaminsan yahay inay qayb ka tahay waxyaabaha dhibaatada keenay mid ka mid a raggan ayaa waxaa lagu dhuftay baangad halka midka kalena ay xaaskiisu sun siisay sheekh cumar cabdi bilaal oo ka mid a culammada deegaanka oo booqday isbitaalka ay ku jireen raggan ayaa saxaafadda uga warramay arrintan aad u yaraa aan weli ka dhaceen aradan ayaa xoogaa dhacday saad maqasheen oo ahayd laba nin inay isbitaalka balambala la dhigay county hospital oo labadaba ay mid ay siisay run ay siisay islaamtiisa mid midka kalena baanga lagu kala jarjaray arrin aad khatar u leh waayo weligeed aan harada aan ka dhicin kolleyna waxyaala badan baa sababeen mar su-aalo la weydiiyey oo xabsiga loogu tegay gabdhaha oo la yidhi maxaa sababay arrintan ayada ah waxay sheegeen in lagu lagu khasbay nimankan ayaga lagu khasbay weli arrimahaasay sheegeen marka arrintaas ayaa ka dhacday oo aada u foolxun marka kolley hadda isbitaalada yaallaan labada nin isbun baa la siiyey oo khatar buu gaaray ilaa indhaha u beelay si khataraha noocaana looga hortago wuxuu wadaadku ku baaqay in guurka la hagaajiyo la guursado oo si fiican loo guursado saad ogtihiin guurka waa lafdhabarka ummadda islaamka ah ega la guurinayana in badan waxaa la rabaa inay ummaddaas guursa ama dadkaas guursanayaan ee zawjeynkaas inay raalli isku yihiin oo ninkii naanta inay raalli isku yihiin saa darteeda ayaa egii gabadha maaragtay horaan meeridata egi la guurinaayo saybada e waa inay ayada amar bixiso oo weliga ay uu amar uu ka qaato uu maaratay amar bixiso si xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam midda yar oo maaragtay bikrada ena sida oo kale waa inay ayadana idan laga helo oo weliba in la weydiiyo hadday iska aamusto marka ayada eh ay maaragtay la ogaado inay aqbashay dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato waxaa ku soo badanaya kiisaska dib udhaca la xiriira dhanka qoysaska sida furiinka isku dhaca iyo wixii la mid ka ah maadaama ay aad u hoosayso wacyigelinta bulshada duulaan maskaxaadna oo ummadda ku socdo gaari ay wateen ciidamada shisheeye ayaa magaalada muqdisho ku jiray gaari yar uu watay qof shacab ah maxamed ciise ayaa faahfaahinaya gaari tow ah oo ay wateen ciidamada shisheeye ee la baxay admis ayaa isguuska kilomitir foor ee magaalada muqdisho ku jiray gaari yar oo uu watay qof shacab ah kaasoo marayay laamiga uu ku yimid gaari ciidamada afrikaanta admis ay wateen muuqaalo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinayay gaariga towga ah oo si bareer ah loo marsiiyey gaari yar oo nooca raaxada ah goobta uu shilkan ka dhacayna waxaa ku soo xumay dad fara badan ma jiro warar dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay falkan gaari jirsiinta ah oo ay ku kaceen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka bulshada magaalada muqdisho ayaa ciidamada shisheeye ku eedeeya inay iska jiiraan gawaarida iyo bajaajyada dadweynaha iyagoo aan u aabayeelaynin waxaa ka muuqata marka ay ciidamada shisheeye falalka gaari jirsiinta ah iyo kuwa toogashada bareerka ah ay samaynayaan inaysan jirin cid kale xisaabtanta ama wax u raacata madaxweynaha dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inuu shakhsiyaad qaraabadiisa ah u xiray keenida maandooriyaha qaadka maxamed amiin ayaa inoo haya
muddo laba maalmood ah magaalada muqdisho lama keenin qaad marka laga reebo mid dhanka badda ka soo gelayay oo la sheegay in xubno dowladda federaalk ka mid ah ay keenayeen qaadka ayaa waxaa markii hore keeni jiray kenya balse culays dowladda federaalk kaga yimid dhanka etoobiya ayaa sababay in kenya ay ka laabato inay labaatan maalmood bishii keento etoobiyana la siiyo toban maalmood etoobiya ayaa baajisay qaadkeedii labadii maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo aan la ogeyn sababta waxaana ganacsatada qaadka ay muujiyeen qaylodhaan xoogan iyo cabasho ay ka qabaan qaadka etoobiya waxay sheegeen in qaadka etoobiya uu aad qaali u yahay keenistiisana loo xiray shakhsiyaad ay qaraabo yihiin xasan sheekh marduuf jaadoo kenya ka joogo toban iyo shan doolar annaga waxaa nagala qaadaa maalin kasta afartan doolar mana qabataa afartan doolara nagala qaadaa dad qaasuuna u xerayaan dad qaasa oo xashan sheekh maxamuud oo og yahay oo dowladda ka tirsan oo madaxa oo jaadka u xerayaan macnaha qaadkii in la joojiyo ama in oo sidii hore uu ahaa jiray in laga dhigo wax ka hoseeya ma laha marka taasaa codsinaynaa dowladda oo madaxweynaha qaraabadiisa oo dajaadka u xerayaan waxaan u baahannaha inuu ka hadla jaadka afaarihiisa saa u cabaadayna waa daalne inuu jaadka afaarihiisa soo galo jaadka wuxuu u xeran yahay xashan sheekh qaraabadiisa u xeran yahay qaadka waa sun si joogto ah loo keeno waddanka beddelkiisana ay kenya iyo etoobiya qaataan lacago badan oo ay horumar ugu samaynayaan bulshadooda dowladaha horumaray waxaa dalkooda ka mamnuuc ah qaadka waxaana keenistiisa la gaarsiiyey xabsi daa'in iyo dil qaarkood halka dowladda federaalka madaxdoodii iyo qaraabadoodii ka macaashayaan culimmada muslimiinta waxa ay sheegeen in qaadka uu xaaraan yahay maadaama uu maanka dooriyo islamarkaana uu keenayo hantilumis qoysdumis iyo caafimaad darro
mid ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyay musuq maasuq iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay uu musuq ku dhex baahayay dowladda dhexdeeda maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
hay-adda loogu yeero maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ayaa wajahaysa fadeexad weyn kadib markii ay musuq maasuq ku kacday sida lagu eedeynayo hay-addan ayaa ka faa'iidaysata abaaraha iyo musiibooyinka kale iyadoo lacago ka qaadato dadka aan xogta u lahayn waxaana lagu sifeeyaa hay-adda macaashka dhibaatooyinka guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre ayaa sheegay in hay-addaasi ay ku sifoodeen musuq maasuq waxaa aada looga hadlay hay-adda maareynta masiibooyinka siduu u sheegay guddoomiyaha degmada yaaq biro weyn hay-addaas runtii hay-addaas waxay ku sifowday musuq maasuq maaraynta musuq maasuq maaraynta ay ku sifowday horena waa uga hadalnay hay-ad waxay noqotay siyaasadeed dowladda federaalka dhexdeeda waxaa aada ugu baahaya isdabamarinta musuqmaasuqa iyo babka hantida ummadda soomaaliyeed waxaana aada ugu soo badanaya dadka sida gaarka ah u eedeynaya qoyska madaxweynaha dowladda federaalka
mahadsanid warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ururka ay ku mideysan yihiin dowladaha dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa waxaay ku fashilmeen inay mowqif mideysan ka qaataan arrimaha wadanka niger kulan ay xildhibaanada baarlamaanka dowladaha ikawas ku yeesheen magaalada abuuja ee caasimada dalka nigeria ayaa wuxuu kusoo idlaaday isfahmwaa xildhibaanada ayaa ku kala qaybsamayeen faragelin milatari lagu sameeya dalka niger uu inqilaab milatari ka dhacay baarlamaanka ikawas ayaa isku raaci waayey mowqif mideysan oo arrimahaasi ku aadan kala qaybsanaanta ka dhex jirta dowladaha dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa waxaa loo sabeynayaa ilaa afar dowladood oo deris la ah dalka niger kuwaasi oo taageersan saraakiisha inqilaabka waxaana dowladahaas ka mid ah burkina faso maali iyo dalka guinea conakari warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa